lilaahi rab lcaalamiin wlcaaqibat lmutaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu subxaana watacaala wanaada asxaabu ljannati asxaaba annaari an qad wajadna maa wacadana rabbuna xaqa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa qaluu nacam faadana muadinu baynahum allacnat allahi cala alظaalimiin aladiina yasuduuna can sabiili illahi wayabغuunaha ciwaja wahum biاlaakhirati kaafiruun waxaan kusoo dhex jirnay suurat lacraaf waxa uu darsigeenu caawa ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo afraad waxaa inoo dambeeyey oo aayaadkii inoo dambeeyey ay ka hadlayeen labada qaybood ee aakhare marka la tago loo qaybsami doono oo ahlu naarka iyo ahlu jannada labadaa qolaa laga soo hadlay ahlu naarkii waa laga warramay ciqaabta ilahay agtiisa ay ku leeyihiin baa la sheegay ahlu jannihiina waa laga warramay iyo waxa ilahay agtiisa ay ku leeyihin subxana wa tacaala meeshan marka waxaa lasii faahfaahinaya xaaladda halkaa ka taagan ama ka jiri doonto iyo dooda dhex mari doonta ahlu jannaha iyo ahlunaarka iyo qolo kaloo saddexaad oo asxaabu lacraaf lagu magacaabi doono oo ah meesha suuradda magaceeda laga qaatay qolyahaasay ka hadli doontaa saddexda qaybood ee loo qaybsan doono laba qaybood baa lasoo sheegay hadalla iyagu isdhaafsanaya baa meesha lagu sheegi doonaa koox saddexaad na waa la sheegi doonaa oo iyaguna macnaha labadaa mid maanahay wanaadaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu hi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu ljannati jannada dadkeedii ayaa dhawaaqay asxaaba naari naarta dadkeedii bay u dhawaaqeen qoladii jannada ku jirtay baa dhawaaqdayo waxay u yeedheen kuwii naarta ku jiray an qad wajadnaa bay ku dhawaaqeen hadalkanay ku dhawaaqeen ay qad wajadnaa waan helay maa wacadanaa wuxuu noo yabay haddaanu ahlujannana wuxuu noo yabahay ayaan helay rabbunaa rabbigana uu noo yabahay xaqan xaal ay tahay mid dhacdada sugan ayadoo xaqa wixii yaboohii rabbi hele ee fahal wajadtum ma hesheen idinku ahlunaarkiyow maa wacada wuxuu yaboohay rabbukum rabbigiin yaboohay xaqan xaalo uu yahay mid sugan idinka kii rabbi yaboohay oo inuu idin ciqaabaya yaboohiisii iyo arintii yani waxawy laydiin sheegay ma hesheen qaaluu ahlu naarki waxaa nacam ha faadana intaa markii laisdhaafsaday su-aasha iyo jawaabta ayaa faadana markaa waxaa ogeysiiyey muadinun mid ogeysiinaya ayaa baynahum dhexdooda ogeysiiyey mid baa dhawaaqayo ogeysiis dhexdooda iskala taagay wuxuu ogeysiiskaa ku bixiyey allacnatullah ay lacnatullaahi lacnada ilaahi cala aalimiina kuwa gardarsada dushooda ah saasaa ogeysiiska lagu bixiyey alladiina aalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka ka jeedinaya can sabiili llahi jidka alla ka jeedinaya dadka diinta alla ka leexinaya oo wayabquunaha jidkii dalbaya ciwajan ay mucwajan xaalo u yahay mid la qalloociyey isagoo qalloocsanon toosnayna jidka doonaya walxaal hum iyagu ayay jidka doonin qallooc la doonayaan hum iyagu bilaakhirati aakharada kaafiruuna kuwa beeniye ayyihiin ayagoo aakharo beeniyey ayay waxaa samaynayaan macnaha markii jannada la galo ahlu jannadu jannada galaan ahlu naarkuna ay naarta galaan ayaa ahlu jannihiibaa su-aal waxay weydiinayaan qolihii ahlu naarka waxay odhanayaan ahlu naarow waanu helay ballantii ilaahay uu noo qaaday iyadoo xaqa oo sugan oo xaqiiqa a baanu helay oo ahayd ballantaasi maxay ahayd ciddii rusushayda raacda oo kutubta yani aan soo dejiyey ku dhaqan tahay inay janno leedahay ballanqaadkii alla subxaana wa tacaala iyo yaboohiisii maanta waanu haynaa ee idinku ballanqaadkii iyo yaboohii laydiin yaboohay isagoo sugan oo xaqa ma haytaan iyagana ballanqaadka loo ballanqaaday yabooha loo yaboohay wuxuu ahaa tii loogu goodiyey oo ahayd haddii ay rususha alle manhajkooda khilaafaan iyo kutubta alla soo dejiya hadday gara maraan inay naarta gelayaan middaa idinkuna ma haysa wax la qaniya meesha ma yaalle markaasaa waxay odhanayaan ha alalahi waa haynaa wixii ilaahay noo yogohay macnaha naartii waa ku jirnaa intaa markii laisdhaafsadaa waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqa mid mid baa dhawaaqio yani ogeysiis bixinay wuxuu ogeysiiska ku bixinayaa lacanada ilaahay kuwa daalimiintaa dushooda ha fuusho dushaa kaga dhacda saas waa kuwankaasa macnaha anunaarke saasuu ogeysiis ku bixinaya qoladaa daalimiinta adduunka markay joogeen waxay dhaqan ka dhigteen oy ahaan jireen jidka ilaahay bay dadka ka hor istaagi jireen diinta allay dadka hor istaagi jireeno ama afkooda iyo dacaayaday ku furaan ama adin iyo xoog waxay adeegsadaanba dadkay diinta ka hor istaagi jireen jidka allana waxay dalbi jireen asagoo qalloocsan qallooca waxaa laga wadaa inuu qalloocdo oo hawadooda iyo caadaadkooda iyo muctaqadaadkooda xun inuu raaco saasay dooni jireenoo markaa nina uusan raacin inuu qalloocdo toosnaanta ka leexdo saasay raadin jireen markay sidaas samaynayaanna aakhara mayna rumaysnayn sidaa kuwii ahaa kuwaa way kuwa maanta macnaa waxa weye ciqaabta la marinaye sidanta lacanada rabbi subxaana wa tacala ay ku dhacayso wanaadaa way dhawaaqeen nabigeena salawatulhi wasalaamu calayh maalintii dagaalkii beder u dhacay oo odayaal fara badan la qabtay gaalada oo nebigu salawatulhi wasalaamu caleyh ceelkii goobkaa uu ku guray meesha uu macnaha baktigoodii ku ururiyey ayuu nebigu la hadlay salawatullahi wasalaamu calayh yaa abaa jahl bni hishaam wayaa cusbata bna rabiica wayaa shaybata bna rabiica rag badan buu saa u magacaabay markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullah wasalaamu calayh hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa fainii wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa saasuu nabigu ui salawatullah waslamu calayh wuxuu ilaahay idin yabohay ma haysaan anigu wuxuu alla ii yabohay waan hayaay oo waxa alla u yabohay wuxuu ahaa inuu iyaga ciqaabayo lagana adkaanayo lana cadaabay horta waa laga adkaaday waana la cadaabay oo meesha markay ku jiraan waa ciqaabay waxa nebi maxamed loo hayawahayna wuxuu ahaa inuu guushas iyo gacanta sare isagu yeelana waa haya marka maanta goobta waa idinkaga adkaadee idinku tii laydin yabahay ma haystaan buu nabigu kuyihi salawatullah waslamu caleyh markaasaa cumar alkhataab radi allahu canhu nabigu wuxuu ku yidhi ya rasuul allah tukhaatibu qawman qad jiifu ma dad macnaha waxa weye mayd noqday oo jiifo noqday ma kuwaasaad la hadli kuma jawaabi karaan hadalkaad u jeedinaysa maxay tahay macnaha markaasaa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh waladii nafsii biyadihi maa antum biasmaca limaa aquulu minhum ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee hadalkaan ku hadlayo idinku ugama maqal badnidin saad idinku u maqlaysaan iyo siday u maqlayaan ama waasmihiin ama iyagaaba idinka maqli walaakin laa yastadiicuuna an yujiibuu bu nabigu yhi salawatullah wasalamu aleh lakin ma jawaabi karaan waa maqlayaan laakiin ma ay jawaabi karaan buu nabigu yihi salawatullah waslamu aleh macalmashaahidku marka waxa weye hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa fainii wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa midaa iyada ballanqaadka marka ilaahay dadkiisa iyo ehelada macnaha waxa wey diinta iyo uu u ballanqaaday waa nasriga iyo gargaarka iyo janno aakharo wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu ljannati jannada dadkeedii ayaa dhawaaqay asxaaba naari naarta dadkeedii bay u dhawaaqeen waxay ugu dhawaaqeen hadalkay ugu dhawaaqeen waa an qad wajadnaa ay qad wajadnaa waanu hele bay ku dhawaaqeen maa shaygii wacadanaa uu noo yabaahay rabbunaa rabbigana xaqan xaalo u yahay mid dhacay oo sugnaaday ayaanu helay oo aan sheeko sheeko ahayn ee fahal wajadtum ma hesheen maa wacada wuxuu yaboohay rabbukum rabbigiin wuxuu idin yaboohay xaqan xaalo u yahay mid dhacay mid sugan oo aan sheeko sheeko ahayn idinkuna ma haysaan wixii ilaah idin yaboohay qaaluu waxay odhanaya nacam ha haa waa helay wixii naloo yaboohay ee naloo sheegi jiray ee naar ahayd ee ciqaab ahayd maanta gacantaan ku hayna faadana waxaa ogeysiiye markaa waxaa ogeysiis bixiyey muadinu mid ogeysiis bixinay baynahum dhexdooda labadooda dhexdoodu ka dhawaaqay wuxuu yidhi alacnatullah ay lacnatullah lacnada ilaahay buu ku dhawaaqay cala aalimiina kuwa aalimiinta dushooda ha ahaat ama cala aalimiina kuwa aalimiinta dushooday ahaatay oo qolyahaasi waa lacnadihi alladiina aalimiintaasu yasuduuna annaasa dadka jeedinaya can sabiililahi jidka alla ka leexinay diinta ilahay bay dadka ka hor istaagaya wayabquunahaa jidkii bay raadinayaan oy dalbayaan ciwajan ay mucwajan xaaluya mid la qalloociyey diinta allana qallooc bay la raadinayaanoo inay qalloocsanto oo toosnaantantadaata ay ka qalloocatay doonayaan waa xaal bay saa yeelayaan hum iyagu bilaakhirati aakhirana kaafiruuna kuwa diiday oo ku gaaloobay ayeen saa markay yeelayaan aakhara may rumaysnaa iyo in lasoo saari doono lala xisaabtami doono وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وبينهما أهل الجنة إيه أهل النار كنحن روحة أهالي حجاب تتبع أهالي أصطبع الحين وعلى الأعراف acraafka dushiisana waxaa ahaaday derbiga dushiisa waxaa ahaaday rijaalun rag baa ahaaday xijaabkaasi derbigaasi xijaabka u ah ahlu naarka iyo ahlu jannaha u dhaxeeya dushooda waxaa saarsaaran rijaalun rag baa saaran raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan mid walba oo ahlu naarkii ahlu jannaha ka mida ayuu garanayaa bisiimaahum calaamadooda iyo aftaantooda ku garanaya ragga meesha saarsaaran derbiga labada qole udhaxeeya ahlu naarkana astaantoodiibay ku garanayaan ahlu jannahana astaantoodiibay ku garanayaan wanaadow way dhawaaqeen qoladaasi derbiga saaran asxaaba aljannati jannada dadkeediibay u dhawaaqeen waxayna ku dhawaaqeen an salaamun ay salaamun nabadgeliyo calaykum dushiina ha ahaa saasay ku dhawaaqeen lam yudkhuluuha maynan gelin iyagu markay saa leeyihiin jannada ma aynan gelin walxaal hum iyagu yadmacuuna ay damcayaan damaaci baa kaga jiro mayna quusanin oo jannada rajay ka qabaan laakiin weli mayna gelin markaasaal waidaa surifat markii la jeediyo absaaruhum qoladaa derbiga saara indhahooda marka la jeediyo tilqa'a asxaabi naari naarta dadkeeda xaggooda marka loo jeediyo indhahooda oo wejigooda xagga loo jeediyo ayaa qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbiga now laa tajcalnaa hanaga yeelin maca alqawmi qowm la jirankii allow hana yeelin aaalimiina aalima ilaahu kuwaa aalimiinta meeshay joogaan hanala geyni kuwa ilaahu hanalaga mid yani waxa weye sidoodoo kale hanaga dhigino wax hanala wanaajinin oo meeshooda hana geyni saas odhanaya macnaheedu waxa weye labada qolo qolada jannada ku jirtaiyo qolada naarka ku jirtaay waxaa u dhexeeya xijaab baa udhexeeya xijaabkaas sida loo badan yahay ee mufasiriinta salafku ay u badan yihiin iyo weliba mutaakhiriintuba xijaabkaasi waa acraafka laftiisa acraafkan kadaasa laleeyahay qolyaha saasaaran waa xijaabka udhaxeeya ahlu naarka iyo ahlu jannaha udhexeeya waana derbi waana midka fii suurati alxadiid ilahi ku sheegay subxaana wa tacaala faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxmatu wa daahiruhu min qibalihi alcadaab saas way macana yacni waxaa udhaxeeya ahlu naarki iyo ahlu jannihiibaa dhexdooda waxaa la yeelayaa derbi baa la samaynaya derbigaasi albaab buu leey gudihiisa naxariis ba ahaatay oo waa jannadii iyo dadkeedii baa ku jira xaggiisa sarana waa cadaabkii iyo dadkii cadaabnaawe macna marka derbigaa u dhaxeeya ahlu naarki iyo ahlu jannaha ayaa laga wadaa xijaabka laga wadaa acraafkana isagaa laga wadaa suurka fii suurati alxadiid ku yimidna isagaa laga wadaa intaba isaga wada derbigaa isagaa marka ayaa wuxuu kala teedaya yani ahlu naarki iyo ahlu jannihii buu kala teedaya isagaa kala xijaabaya oo kala qarinaya derbiga dushiisa waxaa saarsaaran rag baa saaran rag baa saaran derbiga dushiisa waxaa saaran rag baa saaran raggaa iyaga waxay garanayaan ahlu naarkana way garanayaan ahlu jannahana way garanayaan oo mid walba astaantiisii way ku yaqaanaan astaanta ahlu naarka lagu yaqaanaayo waxa weeye wejigu inuu madoobaan oo indhuhu ay boorabooro noqdaan oo dulli iyo bood wejiga ka fuula sida lagu yaqaana saas wa waa istaamaha qur-aanku ka sheegay qolada ahlu jannahana astaanta lagu yaqaanay ku garanayaan waxa wey wejigaa iftiimi oo wejigaa u ifi oo macnaha waxa wey barwaaqa ka muuqanaysa iyo naciim baa wejigooda ka muuqanay qolo walba astaantoodiibay ku garanayaan qolada jannada ku jirta kuwa naarka jira labadaba markaasa waxay u dhawaaqayaan qoladii ahlu jannaha waxay odhanayaan nabadgeliya dushiina ha ahaato way salaamayaan markaas qolada ahlu jannada ay salaamayaan oo salaamta u jeedinayaan ayagu weli jannadii mayna gelin derbigiibay saaran yihin ha ahaatee maynan quusanine rajay ka qabaan jannada inay galaan oo qalbigoodu ma quusanine way damcayaan damaacigaa ku jira qolyahaa derbiga saaran haddii la jeediyo oo ahlu naarka xaggiisa loo sii jeediyo oo inta laga soo jeediyo ahlu jannahay salaamayeen xaggii kale loo jeediyo ahlu naarka wejigooda loo jeediyo xaggiisa xagga alnaarka wejigooda loo jeediyo waxay ilaahayba subxaana wa tacaala ayaa baryayaanoo waxay odhanayaan ilaahu kuwa meeshay joogaan hanala geeni saasay odhani macana ilahi subxaana watacaala ka baryayaan inuusan ahlu naarkaa ku darin oo booskaa naarta ay joogaan inuusan la geynin macana saasa ilah weydiisanaya qoladaa marka derbiga saarsaaran ee ahlu naarka iyo ahlu jannaha udhaxaysaay qoladaasi asxaabu acraafka la yidhahda mufasiriinta salafku iyo khalafku intooda badan waxay u badan yihiin waxay leeyihiin waa dad xasanaadkoodii iyo sayiaadkoodii baa sinaaday qowlkaasaa loo badayay xasanaad ay janno ku galaan lamayna imaanin sayi-aad naar geliyena lamayna imaanin wixii markii waxay la yimaadeenba kafada laysu saaray kafadii waaba kala xoog badnaa weyde tan iyo tan labadoodii wixiiba waa kala rajaxan wey qolyaha iyagaabaa marka meel labareer dhaxaad yaa la dejiyey oo ahlu jannihii iyo ahlu naarkii udhaxeey qoladaa wey marka sidaasay jamhuurulmufasiriin u badan yihiin qolada xasanaadkooda iyo sayi-aadkoodu ay sinmeen isla ekaadeen kuwa inay yihiin asxaabulacraab marka cid walbaa ku jirto cid walbaa ku jirto yani sharcigu in badan rijaal buu cabira laakin waxa weyaan cid walbaa ku jirto haween ha noqdeen ragga ha noqdeen waxay dooneen ha noqdeen macna qolada macnaha waxa wey xasanaadkooda iyo sayi-aadkoodu sinmeen wey macna saasaa loo baday tafaasiir kalena waa jira waladu zina weyaan caruurtii zinada weyaan qaar baa yidhahdo qaar ba waxbay sheeg sheegaan waa qolo jihaadka aaday oo waalidiintood yani markay ka tagayaan aan ka idan qaadanin iyo wax saasoo kala washaga laakiin tafsiirka loo badaya jumhuurta u badaya waxa weyaan waa kaa qora wey qoladani marka xaaladan ay ku sugan yihiin ma naarbay ku dambayn doonaan mise jannay ku dambayn doonaan kolley kolley saa ku sugnaan maayaan waa waa laga bedeli oo ilaahi subxaana watacaala khalaa'iqdiisa ama naar bay u dambayn inta mukalafiinta ah ama jannay u dambayn wax laba reer dhaxaadda gelaan doonana ma jiro marka qoladani dhankay u badan doonaan oo loo rari doonaa sida mufasiriinta ay u badan yihiin ayadana waxa weye waxay ku dambayn doonaan jannaday ku dambayn doonaan oo waxay kamid yihiin dadka ilaahi subxaana watacaala shafaacadiisa jannada ku geli doona kamid yihiin waxaa kutusayaa laleeyahay lam yadkhuluuha wahum yamacuun mayna gelin laakiin waa damcayaan damaca baa ku jira rajay qabaan haddiina ilaahay subxaana watacaala uusan wax la damacsaninoo wanaag la rabinoo inuu janno geeyo uusan doonaynin qalbigooda rajada maba gasheenba rajadaa qalbigooda gashaybaa waxay kutusaysaa inay macnaha waxa wey ahlu janno noqon doonaan sidaas weyaan laakiin waxa weyaan yani inay labadooda mid u guuri doonaan waa maxal itifaaq oyna meeshaa kusugnaana wa baynahumaa ahlu naarka iyo ahlu jannada dhexdooda waxaa ahaad xijaabun astur baa ahaaday shay kala qadiya oo kala teeda ayaa ahaaday waa derbigaas wa cala alacraabi derbiga dushiisa waxaa ahaaday oo saaran rijaalun rag baa saaran yani dad baa saaran baa laga wadaa sharcigu meelo fara badan rag unbuu cabiraa laakiin waxa wey labadii jinsiba waa iskula jiraan raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan mid walba oo ahlu naarka iyo ahlu jannada ka mida ayay garanayaan bisiimaahum astaamihiiyo calaamooyinkii lagu yaqaanay bay ku garanayaan qoladan ahlu naarkana waa aqoonsadeen ahlu jannadana waa aqoonsadeen qolo walbana tilmaamooyin lagu yaqaanaa jirtay tiibay ka heleen macna saasay ku gaxeen wanaadow way dhawaaqeen asxaaba aljannati jannada dadkeediibay u dhawaaqeen oo waxay ugu dhawaaqeen an salaamun ay salaamun nabadgeliyo calaykum dushiina ha ahaa way salaameen lam yudkhuluuha iyagu jannada maynan gelin markay salaamayaan dadka ahlu jannada ee ay derbiga saaran yihiin maynan jannada gelin walxaal hum iyagu yatmacuuna ay damcayaan damaaci baa ku jiroo rajay ka qabaan oo way rajaynayaan oo qalbigoodu ma quusanin laakiin weli mayna gelin waidaa surifat haddii la leexiyo absaaruhum indhahooda haddii la leexiyo iyo wejigooda tilqaa'a asxaabi naari naarta dadka ku jira xaggooda haddii loo jeediyo oo xagga naarta loo duwo wejigoodii iyo indhahoodii loo duwana qaaluu waxay odhanayaan markay arkaan ahlu naarka iyo inkaarta haysata iyo balaayada haysata iyo sida ay u rafaadsan yihiin ayay ilaahi subxaana watacaala baryayaan qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbiganow laa tajcalnaa allow hana yeelin maca alqawmi qowm la jirankii allow hana yeelin laa tajcalnaa allow hana yeelhana yeelin maca alqawmi qowm la jirankii allow hana yeelin oo meeshoodao kale hana geynin qowmkii aaalimiina ee aalimiinta kuwaa aalimiinta ilaw hanugu darin ayay odhanayaan ilaha weydiisanaya subxana watacaala wanaadaa asxaabu lacraafi rijaala yacrifuunahum bisiimaahum qaaluu maa agnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruuna wanaadaa way dhawaaqeen halkana waxa wey hawarka waxaa weli wad oo dhawaaqaya waa asxaabu lacraafki waa nimankii labaradhaxaad ka taagnaa nimankii derbiga saarsaarnaa qoladii baa dhawaaqaysa oo waxay ku xumaynayaan hadal waxay u jeedinayaan odayaashii gaalada gaalada odayaashoodii iyo madaxdoodii oo naarta ku jira iyo hadal u jeedinayaan ay ku xumaynayaan macna wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu lacraafi derbiga dadkiisii kuwii derbiga saarsaarnaa ayaa dhawaaqay rijaalan rag bay u dhawaaqeen raggaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamooyinkooda ay ku garanayaan rag odayaal ahaan jirayo astaamahooda ay ku garanayaan oo yaqaanaan oo garteen ayay u dhawaaqeen qaaluu waxay yidhahdeen markay u dhawaaqeen maa aknaa muxuu deeqay oo uu taray cankum xaggiinna muxuu idinka deeqay jamcukum yacni badnaanshihiinnii ama jamcukum xoolahaad uruuriseen maxay idin tareen wamaa kuntum iyo waxaad ahaydeen tastakbiruuna kuwo isla kibriya kibirkiinnii iyo isla weynankiinnii iyo badnaanshihiinnii iyo xoolahaad uruuriseen muxuu idiin qabtay oo maanta idinka deeqay su-aashaasa u jeedinaya a haaulaai ayagii baa weli hadlahaye a haaulaai kuwani kuway farta ku biiqahayaanay tilmaamayaani waxa weye waa muslimiintii jannada ku jiray a haaulaai kuwani alladiina kuwii sooma ah aqsamtum aad ku dhaarateen madaxda naarta ku jirtaan laa yanaaluhum ullahu alla inuusan gaadhsiinaynin biraxmatin naxariis inuusan gaadhsiinaynin kuwaad ku dhaarateen sooma war kuwan maanta jannada ku jire sida daata u barwaaqaysanaya dheregsani soo kuwaas kale adduunka markaad joogteen ku dhaaran jirteen ma aha ilaahay inuusan naxariis diinayn kuwa kaas udkhuluu qiila lahum waxaa loo yidhi udkhuluu gala aljannata jannada gala lagu yidhi qoladii muslimiinta ah laa khawfun wax cabsiya calaykum dushiina ma ahaanin walaa antum idinkuna ma tiidin taxsanuuna kuwa murqaye nimankanisoo nimankii aad sanata liidi jirteen ma aha saas korne qoladii derbiga saarnayd baa mar labaad dhawaaqdayo waxay u dhawaaqayaan rag odayaal ahaa oo adduunka ay ku yaqaaneenoo yacni waxa weye madax ahaa hogaamiyeyaal ahaa dad laga dambeeya ah oo qolyahaasoo adduunka markay joogeen kibirkooda iyo isla weynankooda iyo ciidamadooda iyo badnaanshahooda iyo intay ku kadsoomeen dadka muslimiintaana liidi jiroo dhihi jira war kuwaas sooma ah kuwaa ilaahay kolla waxba siin maayo sidaa u yaalla qolyihii nooca ahaa oo naarta ku jira oy garteen oy astaamahoodii iyo tilmaamahay lahaan jireen ku garteen ayay u dhawaaqeen markaasaa waxay ku yidhahdeen war wixii aad shalayto ku faari jirteen xoolahaad kulmiseen iyo ciidamadaad isu geyseen iyo yani badnaanshihiinnii iyo isla weynankiinnii iyo kibirkiinnii maanta muxuu idiin taray amuu cadaab idinka badbaadiyey maya cano alla ma idinka badbaadiyey maya wax ma idin qabto xoog wax ma isugu tarteen maya waxba idnooma qaban marka taa iyadaa waxma qaban qolyahan bay marka odhanayaan jannada ku jira ee muslimiinta ee shalay adduunka aad ku liidi jirteen soo qoladii aad dhihi jirteen maaha ilaahay kollaba qolada naxariis gaadhsiin maayo naxariista alla kuwan marnaba gaari mayso sidan u yaalle ee masaakiinta eh dacafada eh fuqarada eh sakaraadka qoladan taasa kollaba alla waxba siin maayo annagu waxna siini soo qoladaa odhan jirteen maaha oo shalayta adduunka aad jannada u diidi jirteen iyo naxariistana weliba waxaa lagu yidhi jannada alle gala baa lagu yidhi hadalka weli waxaa wa asxaabulacraabka wa nimankani soo nimankaasaa ku dhihi jirteen ma aha maantana lagu yidhi jannadayda gala alle uu ku yidhi idinkoona cabsanaynino xaalad idinku timaado iyo dhiba ka cabsanayn adduuniya wax idinku soo dhaafayna aan ka murgeenin soo nimankani nimankii ma aha macnaheedu waxa weye nimankay shalay liidi jireene ku jeesjeesi jireene ay xaqiri jireen jannaday ku jiraan ayagii isla weynaa ee kibirka iyo adduunyada iyo mulkiga iyo boqortooyada iyo ciidamadii iyo waxankadaasalahaana waxa weye naartay ku jiraan taasay marka xusuusinayaano warba meeshaad ku jirtaan iyo meeshay ku jiraan nimankaad liidi jirteen balfiiriyay ku odhanayaan macnaha saas wey adag wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu lacraafi derbiga dadkiisii ayaa dhawaaqay qoladii derbiga saarnaabaa dhawaaqay rijaalan rag bay u dhawaaqeen dad bay u dhawaaqeen kuwaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum ay astaamahoodii calaamadkooda ku garanayaan calaamaday leeyihiin bay ku garteeno ku abuursadeen qaaluu waxay yidhahdeen asxaabulacraabkii iyagoo la hadlaya odayaashii maa aqnaa muxuu deeqay cankum xaggiina jamcukum kulankiinnii iyo badnaanshihiin jamciga laba macno waa laydhaha badnaanshaha waa laydhaha jeyshka iyo ciidanka waa la yidhahda waxaa kaloo layihahda xoolaha la kulmiyana waa laha xoolaha aad uruuriso na waa la yidhahda macnaa kaydka xoolaha maxau idiin tare waxaasoo dhan wamaa shay muxuu idiin taray kuntum aad ahaydeen tastakbiruuna kuwo isla weyn ama wamaa kuntum wa kawnukum ahaanshihiinniina muxuu idiin taray aad ahaydeen tastakbiruuna kuwo isla weyn ahaanshahaad ahaydeen kuwo isla weyn oo iskibriye oo iska sarraysiiye ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah taasina maxay idiin qabatay waxba idinma qaban ahaulaai kuwa jannada ku jiraay alladiina kuwii sooma ah aqsamtum odayaalyahw aad ku dhaarateen shalayto adduunka markaad joogteen idinkoo liidahaya aad ugu dhaarateen laa yanaaluhum llahu ilaahay inuusan gaadhsiinaynin oo uusan siinaynin biraxmatin naxariis inuusan gaadhsiinayn soo qolabaa shalay ku dhaarateen ma ood lahaydeen ilaahay marnaba naxariistiisa qolyaa waxba ka siin dahay sidan u yaala udkhuluu qad qiila lahum xaal lgu waxaa lagu yidhi oo loo jeediyey qolyihii shalay aad liidi jirteen waxaa lagu yidhi oo rabbi ku yidhi udkhuluu ljannata jannada gala laa awfun wax cabsiya calaykum dushiina ma ahaanin walaa antum idinkuna ma idaan ahaanin taxzanuuna kuwa murgeen soo nimanka nimankii sidaa ahaa ma aha mana nimanka sidaa ay kuleeyihin waa nimankii mustadcafiinta wa muslimiintii mustadcafiinta ahaa ee la liidi jiray xaqiri jireen w man wanaadaa asxaabu naari asxaaba aljannati an afiiduu calayna min almaai aw mima razaqakum llah qaaluu ina allaha xaramahuma cala alkaafiriin halkaa waxaan manaa waxaway kusoo marnay ahlu jannihiioo hadlay iyo asxaabulcaraaf nimankii derbiga laba reer dhaxaadkaas saarnaa oo hadlay ahlu naarka hadalkiisiiba marka noo laaba waa kuwa hadalkooda wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu naari naarta dadkii ku jiray baa dhawaaqay asxaaba aljannati jannada dadkeedii bay u dhawaaqeen waxay ku dhawaaqeen an afiiduu ay afiiduu shuba calaynaa dushanada min almaai warbiyaha xaggiisa wax nagaga soo daadiy oo nagaga soo shubagubanay aw amase mimaa shay xaggii wax nagaga soo shuba rasaqakum llahu ilaha idinku irdaa war cuntadaad haysataan baaba'nay wax nagala soo gaadha ama biyahaad haysataan gubanay wax nagaga soo shuba hadalkaasay ku dhawaaqeen qaaluu waxay dhaheen ahlu jannihii iyagoo u jawaabaya ina allaha alle xaramahumaa cuntada iyo cabitaanka jannada wuxuu ka xarimay calalkaafiriina gaalo waa ka xarimay rajaay inayna ka gelin middaa iyada alladiina gaaladaasoo itakaduu yeeshay diinahum diintooda ka dhigtay adduunka markay joogeen lahwan daahid iyo walaciban ciyaar wax lagu daahee od lagu daaho oo lagu maaweeloodo iyo wax lagu ciyaar ciyaaro kuwa diintoodii ka dhigtay oo waqarathum ay kedisay alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd ay kedisay oo mustaqbalkoodii iyo aakhare ay ka kedisay falyawma maanta ayaanu nansaahum ka tegaynaa cadaabka dhexdaa kaga tegayna kamaa sidii nasuu ayaguba ay uga tageen oo u halmaameen liqaaa yowmihim maalinkoodan kulankiisa haadaa eka maalinkan kulankiisa say u halmaameen oo ayna ugu soo diyaar garoobin ayaanu maanta cadaabka kaga tegayna oonu ku halmaamana wamaa kaanuu iyo ahaanshaha iyo wamaa kaanuu wa kamaa kaanuu iyo siday u ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatina aayaadkanaga kuwa diida iyo diidaday aayaadkanaga diidi jireen daraaddeed ayaa macnaha waa wy say u halmaami jireen aayaadkanaga u dihi jireen ayaa maanta cadaabka lagaga tegaya man waxaa la leeyahay qolada isu dhawaaqaysa asxaabu naarku nin walba ciddii qaraabadiisa ahayd ee uu yaqaanay xigaalka u ahayd saaxiibkii ahaa oo jannada ku jirta u dhawaaqaya sidaas w markaasaa dhawaaqii waxay leeyihiin war ahlu jannow biyo nala soo gaada oo cunto nala soo gaada oo ilaahay wuxuu idin siiye wax nagaga soo shuba saasay odhanaya markaasaa waxay odhanaya dadkii ahlujannuhu ugu jawaabayaan ilaahay subxaana wa tacaala biyaha iyo cuntada jannada wuxuu ka xarimay oo u diiday gaalada u diiday yani rabbi subxaana wa tacaala horu u xugmiyey jannada cabitaankeeda iyo cuntadeeda iyo barwaaqadeeda gaal inuusan waxba ka dhadhamin taasaa daraaddeed waxba idinma qaban karna waxbana idinma soo gaarsin kareen saasa ku odhana gaaladaas sidaasi macnaha ciqaabtaa u mudanaysa ee laga xarimay jannada rabbi subxaana watacaala waxa weye iyo waxa dhex yaala qolyaha laga xarimay waa gaalada diintoodii alla uu soo dejiyey diintii loo soo dejiye loogu talagalay inay qaataan ee rususha lagu soo dejiyey ayaa waxay uga baxeen ciyaar ciyaar iyo maaweelo uga baxeen waxay ku ciyaaraano yani waxa wey ku jeesteesaano ku maaweelaadoona wax saasoo kale diinti uga baxeen ama diintii waxay diin ka dhigteen mabda ka dhigteen baaba ciyaar ciyaar iyo maaweele iska ah oo mabaadiday haysteen mabaadi saxa ma ahayn wax maaweele iyo ciyaar bu ah labadu waa suurtagal waxaa kadisay buu alla leeya subxaana watacaala gaalada iyada nolosha adduunye ee dhow baa kadisay oy ku kasoobeen waxbay moodeeno yani waxa weye inaysan nololi ka dambayn ayaday moodeen barwaaqo iyada bashar ku tashadeen wax ka dambeey ku tashadeen oo ku talagaleena maba jirin waa ku kasoobeen markoo quruxdeedii iyo yani waxa weeyaan yani wixii ka muuqday korkeeda ayaa keliya ku kasoobeen maanta ayaanu kaga tegaynaa buu alla leeya subxaana watacaala naarta lagaga tegay siday iyaguba uga tageen oy u halmaameen maalinkan maanta ay joogaan kulankiisan iyo isu imaadkiisan iyo xisaabtankiisa iyo abaalmarintiisa say iyaguba u halmaameen oo adduunka aynan usoo diyaar garoodo ayaa maanta cadaabka lagaga tegaya macna maalinkan ay halmaameen ko iyo ahaanshahay ahaayeen kuwo aayaadka ilaaha diida adduunka markay joogeen aayaadkii allana waa diideen maalin aakroy kusoo talagaleen iyo kulan rabbi ay usoo diyaargaroobeenna ma jirin labadaasna waxay keeneen in mnaha cadaabka lagaga tago nisyaanka waxaa la yidhahda ilaahi subxaana watacaala horta waa ka nasahan yahay nisyaan ma halmaamo oo rabbi subxaana watacaala nisyaan kama dhaco waxaa laga wadaa marka nisyaanka yani waa lagaga tegayaa oo waa loo daynayaa sidii ruux la halmaamay oo kale saasaa laga wadaa laakiin alla subxaana watacaala waxba ma halmaamo waxba lama halmaamo saasaa laga wada nabigeena salawatuli waslamu aley xadii saxiixa ka sugano uu leeyahay nabigu salawatuli waslamu aley alla subxaana watacaala maalinta qiyaamada adoonkiisa wuxuu ku odhanayaa alam uzawijka soo kuma guurinin markaasuu odhanaya ha markaasaa wuxuu odhanayaa alam ukrimka soo kuma karaamaynin oo kuma sharfin ha markaasuu odhanaya alam usakhir laka alkhayla walibila waadarka tarasu wasarbac soomaanan macnaha waxa wey kuu layliyin oo kuu sakirin fardaha iyo geela oo maanan kaa tegin oo adduunka kuuma daynin adoo raaxaysanay oo barwaaqaysanayo wa xukumay soo intaasoo dhan kuma samayn markaasuu odhanaya alla ha intaasoo dhan waxaa diidana ma markaasaa wuxuu odhanaya alla subxaana watacaala kuleeya adananta annaka mulaaqiq ma malaynaysay inaad ila kulmayso ma ku talagashanayd inaad ii imaanayso oo jadwalkaaga ma kuugu jirtay oo ma soo diyaargarowsa markaasuu odhanaya maya alla subxaana watacaala markaasa wuxuu ku leeyahy falyawma ansaaka kamaa nasiitanii saad iisoo halmaantay oo shalayta adduunka markaad joogtay qalbigaagaba aad uga saartay kulankayga iyo xisaabtankiisa ayaan maanta cadaabka kaaga tegayabu alla runaya subxana watacala waa xadiis saxiix macnaha waxa wey aayadda la macnaa wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu naari naarta dadkeedii ayaa dhawaaqay asxaaba aljannati jannada dadkeediiba u dhawaaqay waxayna ku dhawaaqeen an afiiduu shuba calaynaa dushannada waxaad ku shubtaan min almaai biyaha qaarkood biyaha xaggooda ama biyaha qaarkood wax nagaga soo shuba aad haysataan aw amase mimaa shay xaggii wax nagaga soo shuba rasaqakum allahu ilaahay idinku irsaaqay oo cunta iyo macnaha barwaaqo aad haysataan qaaluu waxay idhahdeen ina allaha alle xaramahumaa labadaas aad sheegteenba wuxuu ka xarimay calalkaafiriina gaalada uu ka xarimay alladiina gaaladaasoo ittakhaduu yeeshay diinahum diintoodii ayay lahwan maaweelo iyo walaciban ciyaar ka dhigteen ama lahwan wax lagu daaho iyo walaciban wax lagu ciyaaray ka dhigteen diintaasi marka waa kii alla soo dejiyo rususha loo soo dhiibay oy ku ciyaareen oo lahwi ay ka dhigteen ama mehetay iyaguba haysteen baa waxay iska ahayd lahwi iyo lacib iska ahayd macna waqaratum waxaa kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd baa kadisay adduunyadanina ku kadsoomeen oo yani waxway ku khaldameen falyawma maanta ayaanu nansaahum kaga tegaynaa naarta dhexeeda kamaa nasuu siday iyaguba uga tageen oo u halmaameen liqaaa yawmihim maalinkoodan kulankiisa haada ee kana maalinkan kulanka ay alla la kulmayaan say iyaguba halmaameen wamaa kaanuu wakamaa kaanuu say u ahaayeen biaayaatinaa aayaadkanaga yajxaduuna kuwa diida iyo diidaday aayaadkanaga diidi jireen taasaa macnaha waxa wey ciqaabta loo ciqaabay walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yuminuun walaqad ji'naahum aayaadkan ilaahi subxaana watacala wuxuu ku keenaya waxaa lagu sheegayaa markii saa loo ciqaabay ciqaabta ahlu naarka la ciqaabay in aan lagu dulmiyin oo iyagoo iska halmaansan oo waxba ogeyn oo loo digin oo la baraarujinin inaan la iska ciqaabin ee markii la baraarujiyey kadib ay baraarugi waayeen gaboodfal xaggooda ka yimid in loo ciqaabay bay aayadka tilmaamay rabbina subxaana watacaala uu yani waxa wey cadaalad sameeyey walaqad ji'naahum waanu ula nimid oo waxaan usoo dejinay bikitaabin kitaab baan ula nimid kitaabkaasoo fasalnaahu aan kala dhigdhignay oonu cadcadaynay calaa cilmin cilmi dushii xaalan aana caalimiina ay caalan ah xaal aanahay kuwo og oo waxa aanu kala dhigdhigayniyo kitaabka kala dhigdhigidiisa aanu ognay hudan xaal uu hanuun yahay kitaabkaas iyo waraxmatan naxariis liqowmin dad buu hanuun iyo naxariisu ay yuminuuna rumaynay kitaabka noocaasaanu u keenay macnaheedu waxa weye kitaab baanu ula nimid oo waa kitaabka qur-aanka ama kutubtii oo dhan bae kitaabkaasoo weliba aan kala dhigdhignay oo ogaansho iyo cilmi aan ku kala dhigdhignay ogaansho aanu ognahay iyo cilmi aanu leenahay ayaanu ku kala dhignon ku faahfaahin waa kitaabka qur-aanka kitaab saa u kala faahfaahsan wax walba ku cadyihin baan usoo dejin kitaabkaasi hanuun iyo naxariis wuxuu yahay dadka muminiinta ee rumeeye qaada kitaab noocaasaan usoo dejin laakiin mayna qaadanin hal yanduruuna miyay sugayaan marka ilaa tawiilahu ciribtiisa dambe iyo xaqiiqada uu ku dambayn doono may wax kalema sugaya kitaabkaas xaqiiqada uu ku dambayn doono iyo ciribta yoolkiisa dambe mooye wax kale miyay sugayaan yowma maalin yatii uu imaanayo tawiiluhu xaqiiqada uu ku dhammaanayo maalinta ay ay timaadahay kitaabkani xaqiiqada uu ku dhammaanayo maalintay timaadahay yaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwii nasuuhu halmaamay min qablu hora kuwii hadda ka hor iska halmaamee lagu kari waayey waxay odhan doonaan qad jaaat waxaa timid rusulu rabbinaa rabbiga naga rusushii waxay la yimaadeen bilxaqi xaq ay la yimaadeen rusushii hadda ka hor aanu beeninay ee na lagu kari waayey maantaanu qiraynaa inay xaq la yimaadeen ee fahal lanaa ma noo sugnaaday min shufacaa kuwa noo ergeyey wax ergaa oo ilaahay noogu tagtaayo ma jirtaa ma helaynaa oo fa yashfacuu ay noo ergeeyaan lana annaga ay noo ergeeyaan aw amase nuraddu hal nuraddu manala celinaya oo fa nacmala adduunkii dib manalagu celinaya oo fa nacmala aan camalaaanu samayno hayra aladii kii mid aan ahayn camal aan kii ahayn kunaa aanu ahayn nacmalu kuwa samayn camalkaan samaynaynay iyo dhaqankanagii mid aan ahayn si aan usoo samayno dib iyo adduunkii manaloo celinaya qad khasiruu way khasaariyeen buu alaleeya anfusahum nafafyaalkoodii bay khasaariyeen wadalla waxaana lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay yaftaruuna kuwa been abuur waxay sheegsheegi jireene ilaahya ka dhigan jireen oo dhanna maanta waa ka fakadeen macnaheedu waxa weye hal yanduruuna ta'wiilahu ta'wiilkaasi waxa weye tawiilka waa nabi kusoo marna fi awali suurati ali cimraan ta'wiilka waxaa la yidhaahdaa tafsiir waa la yidhahdaa shayga markaad tafsirto awala waa la yidhahdaa tawiilka waxaa kaloo laidhahdaa xaqiiqatu lmri alladii yauunu iley shayga xaqiiqadiisa uu ku dhammaan doono ee uu ku gebagaboobi doonana tawiilka waa laidhahda middaa dambaana laga wadaa aayad oo macnaheedu waxa weye goodiga uu qur-aanku bixinayo iyo digniinta uu bixinayo ee ciqaab iyo cadaab uu ka bixinayo soo soco ballanqaadka uu ballan qaadayo janno iyo naxariis rabbi aakhare la heli doono waxaasoo dhan xaqiiqadeedii weli laysoo dultaagay maalinta loo tagoo laysdultaag tawiilkeedii iyo xaqiiqaday kitaabku uu ku dhammaanay middaa iyada tawiilku midaa w maa xaqiiqada iyo cidhibta dambe ee shaygu uu ku gebagaboobi doono taasaa laga wada kitaabkani xaqiiqadiisa yani wuxuu sheegayo iyo ballanqaadyada uu bixinayo iyo digniinada uu bixinayo xaqiiqada xaqiiqadoodu maalinta ay timaado maalintaa iyada ah mooyaane wax kale miyay sugayaan maydaama wa kale ma sugayan macnaha waxa wey cadaabkii oo muuqda iyo jannadii oo muuqata in ay arkaan mooyaane wax kale ma sugayaan wy macna oo qur-aanka ta'wiilkiisa xaqiiqigii midkaa isagaa wa ee uu sheegay maalinka kaasi uu yimaado oo maalinta qiyaamada ah maalinkaa isagaa kuwii halmaamay shalayto adduunka markay joogeen kitaabkan halmaamay dhaqankiisa ka tegey barashadiisa ka tegey lagu kari waayo kuwaasi waxay odhanayaan rusuhanadi rusushii ilaahay uu soo diray rabbigana xaggiisa ka yimidi xaq bay la yimaadeen waa shalay baa lagu kari lahaa war maanta qira yaa lagu kari lahay maantoo adduun la joogo markay qiri waayeenoo lagu kari waaye aakhare markay tagaan bay qireen xaqiiqadii ay arkaan macna waxay rusushu ka digaysay ama ay ka waramaysay oo dhan xaqiiqadiisa markay isdul tagaan iyo ta'wiilkiisa markaasay qirayaan o dhanaya haddaanu qirayna markaasaa waxay ku darsanayaan waxoogaa tamani ah tamani waxaanu tamanin lahayn erge inaan helno maanta xaqiiqadii waaba caddaatayo waxaanu ku sugnay inuusan waxba ahayn aragnay wixii naloo sheegi jirana xaqiiqadiisi waa dul taagana ee maanta wax noo ergeeyo ilaahay noogu ergeeya ma lahaya oo erge ilaahay noogu tago oo yani waxa weye in naloo naxariisto oo bal aan macnaha waxa wey naloo dembi dhaafo oo erge noocaasoo kale cid ilaahay noogu tagta ma lahaya ama ma nala celinaya oo adduunkii dib ma naloogu celinaya oo camalkaanu adduunka ku samayn jirnay mid aan ahayn aan la dhimano gaalnimadii iyo shirkigii iyo jaahiliyadii iyo macaasidii iyo inaan bedelno oo camal aan kaa ahayn oo dhaaco alle iyo khayr iyo diintiisao lagu dhaqmo iyo la barto iyo kaas si aan ugu soo bedelno adduunkii dibmana loogu celinay labadoodaba inaan suurtagalaan meelo fara badan baa ku sheegay subana watacaala midnaba lana celin maayo oo waa inagii xagga ku soo marnay walow rudduu lacaadu limaa nuhu can celin iyada ma jirto shafaacana ma jirto oo walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa wa shafaaco waxa laidhahda ergo ilaahay ugu tegeyso oo u ergeysayna iyadana ma jirto labadaas midna ma jiraan macna marka way iska hadleen wy rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala oo uu aayadda ku khatimay isagoo muujinayo inaysan ergana lahayn dibna loo celinayo naftooday khasaariyeen buu rabbi subxana wa tacaala wax alla waxay sheegan jireen inay wax tarahayaan ay ku kalsoonayaan adduunka markay joogeen maanta waa ka fakadeen ma hayaan qarabyadii iyo daaxyaantii iyo waxay raji ka qabeen oo dhan maanta waa kala yacay walaqad ji'naahum waanu la nimid buu rabbi leeyahy subxaana watacaala oo waxaan ula nimid bikitaabin kitaab baan ula nimid waa kisuta rasuulka la timid kitaabkaasoo waa qur-aanka kitaabkaasoo fasalnaahu aan kala dhigdhignay oonu faahfaahinay calaa cilmin cilmi dushii xaalo aan ahaanay yacni caalimiina xaalo aan nahay kuwa cilmi iyo garasho u leh aanu ku kala dhigdhignay hudan xaal uu hanuu yahay kitaabkaas iyo waraxmata naxariis ayaanu u keenay liqowmin dad buu yahay yuminuuna oo rumaynay hal yanduruuna ma sugayaan marka mar hadday beeniyeen oo la keri waayo wax kale miyay sugayaan cidhibta dambe iyo waxa xaqiiqada ay arintu ku gebagaboobi doonto mooyaane wax kale ma sugayaan hal yanduruuna ma sugayaan marka ilaa ta'wiilahu kitaabkan aanu ula nimid xaqiiqada uu ku dhammaan doono mooy wax kale ma sugayaan kaa unbay sugi sooma yowma maalinta yatii uu imaanaya ta'wiiluhu cidhibtiisa dambe iyo xaqiiqada uu ku dhammaan doono ama ku gebagaboobi doono oo waxyaalaha uu ka waramayo oo dhaca maalinta taasi timaado oo maalinta qiyaamada ah yaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwii nasuuhu halmaamay min qablu qor-aan barashadiisa iyo kudhaqankiisaba iska halmaamay kuwa noocaas oo kalea waxay odhan doonaan qad jaaad way timid rusulu rabbinaa rabbiga naga rusushiisii way timidoo bilxaqi xaq bay la timid xaq bay la timidoo kutub xaqay la timidoo manaahij iyo mabaaji xaqay la timido laakiin anagii baan qaadanin waa ictiraaf fahal lanaa ma noo sugnaaday marka min shufacaa wax erge ama noo sugnaaday oo fa yashfacuu ay ergeeyaan lana anaga ay noo ergeeyaan ow amase nuraddu hal nuraddu ma nala celinaya adduunkii ma nalagu celinaya oo haddii adduunka nalagu celiyo fa nacmala aan samayno aan camal falno ayr ladii kii mid aan ahayn camalkii kii mid waxaan ahayn kunaa aanu ahan amal kuwa same yani camalkii ayrkii camalkii waxaan ahayn oo ka gedisan wey camalkaasoo kunaa aanu ahan amal kuwa same camalkaan samayn jirna adduunka mid ka gedisay oo ka fiican kii waa xumaaye oo markaa aan soo samayno haddii adduunka dibna loogu celiyo qad khasiruu waxay khasaariyeen anfusahum nafyaalkooda xaqiiqe ee waa khasaariyeen maxaa yeele cadaab bayba sabab ugu noqdeen wadalla waxaana numi canhu xaggooda maa kaanuu waxay yaftaruuna kuwa been abuur waxay been abuuran jireenna kulle iyadana waa ka luntay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawa cala alcarshi yugshi leyla nahaara yatlubuhu xafiisa waashamsa waalqamara waalnujuuma musakaraatin biamrihi alaa lahu lkhalqu waalmru tabaaraka allahu rabb alcaalamiin ina rabbakum rabbigiin allaahu alla wa alladii midkaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka abuuray iyo alarda dhulkaba fii sittati ayaamin lix ay maalmood dhexdood ku abuuray uma markaa kadibna markuu lix beri dhexdood ku abuuray buu istawaa alla ka kor noqday cala alcarshi carshigiisuu ka kor noqday yugshii xaalo uu daboolahayo alleyla habeenkii annahaara maalinta uu ku daboolayo isagoo habeenka maalinta ku daboolahay ayuu cabsigiisa ka saramaray yatlubuhu xaal uu habeenku raadinahayo yani anahaa yalubhu yatlubu isagoo raadinaya habeenkii hu maalintii isagoo raadinaya xasiisan si degdega u raadinaya yani habeenkiibaa maalintii caydhsanayo daba ordahaya si degdegana u daba orday washamsa qoraxdiina wuu abuuray waalqamara dayixiina waa abuuray wanujuuma xidigihiina waa abuuray musaharaatin xaale ay yihiin kuwaasoo dhan kuwa la leyliyey biamri ilahay amarkiisa lagu leeliy idinkaa laydin sakarayo qorsho waxay ku socdaan iyo qaab iyo tub loo jeexay ilaahay baa sakiray alaa hooyaay lahu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay keligii alkhalqu abuur iyo walamru amarkuba isagaa iskale abuurka makhluuqaadka keligii baa leh amarka iyo amarkooda iyo nahyigoodana isagaa iskale tabaaraka allah alle ayaa kor ahaaday oo khayr batay allihii rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah halka gadaas waxa weeye alla subxaana watacaala addoommadiisa waxyaalaha uu galay oo aayaad dhinacna aayaad waaweyn ka ah dhinacna addoommada nicmo u ah qudrada rabbi kutusaya subxaana watacaala ayaa meesha laga sheegay alle waxa weye rabbigiin waxa weye barbaariyihiinu waxa weye la doonayo inaad ku xidhnaataan oo diintiisa aad qaadataan oo isaga keliga addoommo u noqotaan waxa weya waa midka samaawaadka dhulka abuuray lix beri gudahoodna ku abuuray lix beri lixdaa beri ma lix beri oo caadi ahoo maalmahan inagu aan leenahay oo kale ah mise waa lix beri oo magacyahooda wata laakiin ka dheerdhe waa la yidhi labadaba waxaasad moodaa haddaan la faahfaahinin luqada carabiga sida laga fahmayo un inay maalmeheennan tahay yani lix maalmood oo maalmeheennan oo kale ah ayaa lagu abuuray saas way macna lixdaa beri marka waa axadda laga bilaabo jumcadana ku dhammaato sabtidu kuma jirto sida macnaha waxa weye ilaahi subxaana watacaala uu ku faahfaahiyey suuratu fusila ayaan ugu tegi doonaa qul ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yowmayn halkaa ka bilaabata macnaha aayaadka ka dambeeya ayaa lixda maalmooda lagu faahfaahiyey marka waxa wey lixda maalmood waxay ka bilaabanaysaa axadayuu ilaahay abuurka kownka bilaabay maalinta jumcadana wuu gebagabeeye aadan baana ugu dambeeye cidla abuur saas w man xadiis waxaa jira marka muslimku ku yimi oo odhanaya nabigu sal alay wasalam sheegaya in uu yani waxa wey nabigeenu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh ilaahay carada wuxuu abuuray maalinta sabtida buurahana wuxuu abuuray maalinta axadda ah yani geedahana wuxuu abuuray maalinta isniinta ah waxa la neceb yahay iyo makruuhana wuxuu abuuray maalinta talaadada nuurka iyo iftiinkana wuxuu abuuray maalinta arbacada yani makhluuqaadkana wuxuu ku firdhiyey dhulka maalinta kamiista aadamna wuxuu abuuray maalinta maalinta jumcada bacda alcasr buu abuuray xadiis noocaas xadiikaasi wuxuu sheegayaa maalinta sabtidana inuu abuurku dhacay oo wax la abuuray xadiikaasna muslim buu ku yimi xadiikaasi xadiis sugan ma qur-aanka naftiisana waa ka hor imaanaya axaadiis kaloo aad u fara badanna waa ka hor imaanaya sidaa daraaddeed baa imaam bukhaari iyo keyrkiiba xadiidkaa waa daciifiyeeno walow muslim baa ku jiro laakiin waa la daciifiyey oo waxaa laleeyahay xadiidku marfuuc ma ahoo nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ma gaadhsiisnee waxaa laga qaatay abu hurayra xadiidka wuxuu ka qaatay baa laleeyahay nin la yidhahda kacbu laxbaar oo macnaha culimadii yahuudeed ka mid ahaa kadibna soo islaamay oo muslim ahaa nin noocaas oo kaleeto israa'iiliyaadka yaqaanay yuu ka qaatay baa laleeyahay xadiidka marka waxa wey xadiis daciifa wa intaa markii laynoo sheegay ayaa alla subxaana watacaala wuxuu yihi kadibna markaa kadib buu ilaahay carshigiisa ka korno istawaa idaa calaa wartafaca markuu ka saramaro oo ka kor noqdo oo ku ekaadaa la yidhahdaa istawa la yidhahda marka waxay ka mid tahay carshigana waxaa la yidhahdaa asalkiisa luqada sariirul melig baa la yidhahda boqorka sariirtiisa luqada carabiga marka loo laabto ayaa carshi la yidhahda carshiga waxaa la yidhaahdaa oo meesha laga wadaa makhluuqaadka ilaahay uu abuuray ka ugu weyn samaawaadkuna ka sareeya oo macnaha waxa wey kulli kuwada yani waxa wey kown ku wada wareegsan makhluuqa marka makhluuqaadka ugu sareeya uguna weyn makhluuqa isaga oo carshiga la yidhahda yuu rabbi subxaana watacaala ka sareeya oo ka saramaray macna sidaas way aayadda macnaha marka waxa wey waa sifo ilahay sifaadkiisa ka mid a ifaatka alla waxaa ka mid a inuusan meel walba joogina uu ka sareeyo carshigiisa ka sareeyo sidaasay aayaddu sheegi waxay ka mid tahay toddoba aayadood oo iyadu ay toddoba ku tahay oo qur-aanka ka mida oo kulligood sidaa ku wada yimaadeen istawa cala alcarshi mid waxay inoogu imaan doontaa insha allahu tacaala yuunus bay ku imaan doonta midna waxay ku imaan doontaa fii suurati racd bay ku imaan doonta midna waxay ku imaan doontaa fii suurati daha bay ku imaan doontaa insha allahu tacala midna waxay ku imaan doontaa fii suurati lfurqaan midna waxay ku imaan doontaa suurat sajda ta kalena suura xadiid bay ku imaan doontaa insha alla taala saddex inta toddobada aayadoodba waxay isku raaceen istawa cala alcarshi lafdigaasay wada mareen istawa cala alcarshina macnaha luqada marka loo laabto irtafaca wacalawa luqada carabiga marka dib loogu laabto macnaheedu waxa weye sifo ilaahay marka uu leeyahay wey sifaadka ilaahayna sideedaba laba qaacido ayay leeyihin laba tiir bay ku taagan yihin tiir waxa weye in ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa aan loo ekeysiinin lagu shabihin laga nasaho oo wax alla wuxuu sifo iyo tilmaan leeyahay oo dhan makhluuqiisa meel laba ugama eka weji uga egyahay maba jirtaba maxaa yeelay khaaliq iyo makhluuq meel laba isagama soo dhowaan karaan taasi horta waa tiirka koobaad ee asmaada ilaahay ay ku taaganta tiirka labaadi waxa weeye markaad tidhaahdo makhluuqiisa ilaahay meel laba ugama eka sifana kama shago markaa kadib haddana wax alla wixii sifo soo arooray ama qur-aanka ku yimi ama sunada nabiga kusoo arooray salawatullah wasalaamu calayh waa inaad kusto oo sidooda u dayso oo tidhaahda ilaahay sifada sifadaa wuu leeyahay halahaadee wuxuu u leeyahay qaab isaga u qalma jalaaladiisa iyo weynankiisa iyo cadamadiisa qaab u qalmo u cuntaba yuu sifadaa ilaahay uleeyahay subxaana wa tacaala makhluuqa sifaadkoodana marnaba uma eka sidaasi labadaa tiir waa labada tiir ee aayaddu ay taqriirisay ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay laysa kamilihi shayun wa huwa samiic basiir laysa kamilihi shayun waxay diidan tahay ilaahay in makhluuqaadkiisa meel laba looga ekeysiiyo meel laba ugamamacnaa wax ugama eka markii la yidhi meel laba ugama eka ayaa haddana laba sifo ilaahay uu isu sugayo aayadda qaybteeda dambe uu isugu sugay wahuwa samiicu albasiir baa le marka tanna sug markaa sugta kadibna wax tashbiih la yidhahd oo okeysiin o dhan ilahay ka hor subxaana watacaala labadaa tiir haddaad adeegsato ilaahay asmaadiisa sifaadkiisa halkaa wada mariso waa jid weyn oo macnaha waxa wey kulli aad ku wada dareerin karta wy macna tanaaqud iyo isbaraambar iyo iska hor imaad iyo midna aan lahayn sidaas wey macna sidaasaa marka loo daynaya nusuus aad u fara badan toddobada aayadood marka laga tago nusuus fara badan oo qur-aanka ah yaa waxay kutusayaan ilahi subxaana watacaala inuu addoommadiisa ka sarreeyo oo uusan ku dhex jirin makhluuqiisa waxaa iyaduna jira axaadiis aad u fara badan oo nabigeenna ka sugan salawatullahi wasalaamu caleyh oo kutusaya rabbi subxaana watacaala inuu carshiga ka sarreeyo uusan addoommadiisa ku dhex jirin waxaa iyaguna ku tegey sidaas saxaabadii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh kulligood on mid laga soo reebi taabiciyiintii diinta ka qaatay ee culimadii ardadooda ahaa kulli saasay ku wada tageen aimadii afartayd ee madaahibta laga soo gaadhay kulligood saasay ku tageen sidaasaa ummaddu wada martay diintan tadaasa dadkii yaqaanay ee dhacalkeeda lahaa saasay ku wada tageen haddii istawaa cala alcarshi macno kale laga wadana nebi maxamed baa fasirla salawatullah wasalaamu caleyh ilaahay isagaa iska kan yaqaan ilahay isagu iskama kan yaqaan sifada isagaa isu sheegay ma anagaa naftiisa ka naqaan ninka odhanaya istawa ma ekaanine meelo kale la warwareegahaya ma rabbiguu lafihiisa ka yaqaana ma nebi maxamed buuse salawatullah wasalaamu caleyh rabbigii ka yaqaana muxuu nebi maxamed salawatullah wasalaamu aleyh istawa istawla u odhan waayo oo u fasiri waayo saxaabadiisu maxay u fasiri waaye raggii a'imadii waaweynaa iyo culimadii la raacsanaa maxay u fasiri waayen ee diinta yaqaana ma fasirin macnaha waxa weyaan mayna taawiilinoo ma leexinin istawadaasaa loo dahay sidaas weyaan sidaa daraadeed imaamu maalik markuu u yimid ninkii oo ku yidhi kayfa alistiwa ya maalik maaligow bal ekaashahan ilaahay carshigu ku ekaada laleeyahay qaabkew imaamu maalik aad buu xanaaq markaasaa wuxuu ku yidhi alistiwaau macluuf waalkayfu majhuul wsuaal waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca akrijuuhu bixiya saas way macnaa yacni waxa weyaan istiwaha waa la yaqaanaa oo luqada carabiga istawa waxa la bimacnaa irtafaca waa calabale waa ka saramaray waa wax la yaqaano qaabka laakiin uu u yaalo iyo sida uu yahay wax la yaqaano ma ahabu ilaahay addoommadiisa muusan barin qaabkaasaan uga sarreeyaa wax laysu sheegay maaha lama garanayo la faragelin maayo sideedaas baa lagu nabadgelin in la rumeeyo oo ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeya la rumeeyana waa waajibku in wax layska weydiiyo lasii faragelgeliyo oo lasii qodqodo oo wuu ku fadhiyaa iyo wuu ku taagan yahay iyo lug buu ku hayaa iyo waxaa la baagbaadana ayaduna bidcawe idhaafiya bui kan waxbuu soo wadwadaaye idhaafiya bui imaam maali waxaa ugu horreeya sheekhiisii baa ugu horreeyey rabiicat ray waxaa ugu horreeyey idan laga sheega umu salama radiallahu canha baa laga sheega aimadu kulligood halkaasay wada mareen aimada kulligood halkaasay wada mareen ilaa uu ka yidhaahdo nucaym bn xamaad ibn khusaaci oo shaykhu lbukhaari imaambuhaari sheekhiisii ah ayaa wuxuu yihi man shabaha allaha bikhalqihi kafar waman jaxada maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafar saasman ninkii ilaahay khalqigiisa ku shabax oo u ekeysaayo waa gaaloobay ninkii wax ilaahay isku tilmaamay u diidaana waa gaaloobay wax ilaahay naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamayna wax wakaansho khalqigiisa u egyahay kumaba sugnaba meel laba kama soo geli karaysa man maxaa yeelay adoonku markuu ilaahay gacan buu leelayna tashbiih wuxuu ekaan imaan karayaa iyo rabbibaa addoommadiisa loo ekeysay wax imaan kartaa adiga markaad isaga qiyaas qaadanayso laba makhluuq oo macnaha waxawy isku mid laakiin laba aad isgarab dhigi kartaba meesha haddaysan olin in aad tashbiih qalbigaaga galaba meesha ma imaan karto ma in alla inta sifaatka ta'wiiliyeyna shubhada ku bixisay inay sifaatka ta'wiiliyaan waxa weye ilaahay kala carara oo tansihiyo khalqigiisa ha u ekeysinina ekaanshaha khalqigiisa u ekaanayo kala carara macna markaasa waxay wixii ay ka cararahayeen wax ka daran bay ku dhexaysa waxay yidhahdeen ilaahay dhulka ma joog oo kor ma joog oo midig ma joogo oo xagga ma jiro oo samada ma jiro waa macduud waxaan jirinba wey marka inay alla jiro sugaan bay ka carareen markaasaa waxay ku dhaceen sifaatkii say u wadeen oo u caydhi lahayeen yay sifaatka macduumaadka waxyaalaha aan jirinba sifaatkiisa ilaha siiyeen subxana wa tacala ilaa waxaan midig jirin oon bidic jirin oon kor jirin oon hoos jirin oon meeshan joogin waa macduud waa waxaan jirin wa marka waxay ka cararahayeen wax ka daran bay ku dhaceen maana saas w waxaa nabige waxaa sugan oo axaadiista ku sugan carshiga rabbi subxaanahu wa tacaala iyo makhluuqa intiisa kale oo dhan marka laysu fiiriyo waxau carshigu wuxuu ka dhigmayaa makhluuqa kale oo dhan sidii gacantaada oo shay yar oo khardalo la yidhahda aad saartay oo kale gacantaada wax yar aad saartay oo kale carshigiisuu rabbi ka sii sarreeyaa oo ka wenya allaha weynankaa leh ayaa haddana makhluuqiisa intaa dhan ee khardalada le yuu haddana dhex geli karaa caqliga ibn aadamka xataa ma geli karay bal adiga intan la eg hadda walilaahi masalu lacla adiga intan la eg fataasiir yar ma ujeeda ama xabad masaga ama dhex geli kartaa suurtagal ma tahay ma ah macquul ma ah makhluuqiisuu ilaahay ku dhex jiraana waxay keenaysaa rabbi subxaana watacaala waxyaalo fara badan uu ka nasahayo oon loo quurin in aad macnaha waxba ku tilmaanto oo tidhahda musqusha xataa waa jooga oo tidhahda qashinqubka waa jooga oo xumaan oo dhan aad ku tilmaanto mafaasidaasoo dhan baa ka imaanaysa caqiidadan taaso aad ilahay meel walbuu jooga waa caqiida marka faasida wey asalkeeda marka dib loo baadhana acdaau islaam baa ka dambeya rag la laayey oo culimmada islaamku isku waafaqeen dilkooda in ay ridoobeen ayaa asalkeeda la rag badanna waa ku kadsoomeen oo culimo ah ninkii ku kadsoomeyna ilaah hau dami dhaafo ninkii kalete hadda xujadu ay gaadhayna hadda kadib inuu sii rumeeyo ilahay meel walbuu joogaayo masaladaasi masale qalab adilada oo dhan iyo camalkii salafka oo dhan baa arintaa ka soo horjeedo ka hiilinay intaa inagedaba marka rabbi subxaana wa tacaala carshigiisuu ku ekaado halkaasuu jiraa meel walbana rabbi ma joogo subxaana wa tacaala alla subxaana wa tacaala habeenka ayuu maalinta ku daboolaa habeenku maalinta ku daboolaa macnaheedu waxa weye meeshii habeenku ku fadhiyey ee mugdigu ku fadhiyey buu iftiinkii maalinta ku daboolaya saas habeenkiibaa maalintii caydhsanayo oo daba socdo eryanaya si weliba degdega sida degdega waxaa laga wada maalintii markay saa u baxdaba habeenkiibaa kasoo dabagelay iyagoon wax udhaxayn sidii laba ruux oo iscaydhsanayso oo macnaha waxa weye cidhibta isku hayoo kale saasoo kale u caydhsanay haddana maca daalika iskama hormaraya habeenkii inuu maalintii ka hormaro ama habeen yani waxa weyaan meeshii laga filayey habeen maalin ismaado ama meeshii maalin laga filay habeen yimaada suurtagal baa maa qorshahaasa waxaa kaloo alla u abuuray qoraxdii dayixi xidigihii intaasoo dhan ba ilaahay baa leeliyay subxana wa tacala amarkiisu ku leeyay musaharaatin biamrihi xaal ay yihiin kuwa leyliyan oo amarka rabbi bay ku leeliyihin subxana wa tacala macnaha meeshii ilaahay ugu talagalay iyo tubtii loo seexay bay hayaanoo ma garan marayaan marnaba alle abuurka isagaa iskale amarkana isagaa iskale abuurku iskale macnaheedu waxa wey makhluuqoo dhan abuurkiisa isagaa iskale amarkana waxaa laga wadaa laba amar amarka kawniga oo tasarufka kownka lagu tasarufa oo maamulka kownka iyo amarka sharciga addoommadiisa inuu wax u jidiyeeyo oo wax u jid macnaha waxa weyaan sharci u dejiyo oo wax ka xarimo wax u xalaalayo isagaa ilaali subxana watacala maadaama abuurka isagu uu leeyahay amarkana waa inu isagu yeesho saas alla subxaana wa tacaala caalamiinta uunka rabbiga u ahaa midkaasaa saro maray oo weynaaday ina rabbakum rabbigiin allahu alla weyn alladii midkaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka abuuray iyo walarda dhulkaba fii sittati ayaamin lix beri dhexdood ku abuuray uma markaa kadibna istawaa alla waa ka kor noqday oo uu ka saro maray cala alcarshi carshigiisa uu ka saro maray rabbi subxaana wa tacaala oo macnaha wax way ka sareeyo madhabkan hadda yani waxa wy ashcariyada la yidhaha ee soomaalidu inuu soo gaaray waagi hore yani oo ka- ka mida madaahibta caqadiga oo taqriiban yani khilaafsan kitaabkii sunada meelo badan ku khilaafsan ayaa wuxuu wuxuu ka mid yahay madaahibta rumaysan in ilaahi subxaana watacala been wada joogo waxaan hadalka ugu laabtay madhabka isaga ninkii aasaaskiisa lahaa oo abulxasan alashcari ah ninkii imaamka loo tiri wuu ka noqday uu ka laabtay kitaab uu qoray oo hadda taaluna kaga noqday waa ka guray buuri madhabka isaga waxaan dib ugu laabtay madhabkii imaamu axmed iyo aimada islaamka ee ahayd ilahi subxaana watacaala inuu cirka jiro inuu kor jiro uu carshiga ka sarreey madhabkaasaan ku laabtay kitaabkiisii oo qoran baana taala macna sida kitaabkiisa alibaana fi usuuli diyaana iyo maqaalaat lislaamiyiin iyo kitaabkiisii uu gadaal ka qoray ee uu madhabkaa kaga laabanayay baa taala waxaa kaloo ka laabtay aimat ashaacira ashaacirada culimmadooda ugu waaweynaa say baadhista u wadeen u wadeen u wadeen markay daaleen oy soo hungoodeen bay ka laabtay fakruraazi iyo yani waxa wy abuxaamidin alghazali iyo juwayni iyo yani ninkii la odhan jira abubakr baqilaani iyo ragga macnaha waxa wey fuxuul ashaacira la yidhahdo kulli waa ka laabtay meeshay kaga la wada laabteenoo kutubtoodii amaana wada taala madhabkaasi marka inuu faasid yahay saasa ku garanaysa waxba yaan laysu lugaynin macna dadkana lagu lugaynin yuqshi alla subxaana watacaala wuu daboolay alleyla habeenkii ayuu dabooli oo annahaara maalintii ugu daboolay yatlubuhu habeenkii wuu raadinayaa hu maalinta ayuu raadinayaa xafiisan ay alaban raadin xafiisan oo degdega si degdegu u daba socdaayo kama haray washamsa qoraxdiina alla wuu abuuray iyo walqamara dayici iyo wanujuuma xidigihii intaba wuu abuuray musakharaatin xaalo ay yihiin kuwa la sakhiray oo la leeliyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu leeliyey mid walba meeshii loogu talagalay iyo falagiisii ayuu haystaao laynkiisuu ku socdaa macna taskiirku nooca isku dhici maayaan midna tubta ka leexan maayo midna garab mari maayo meeshii ilaahay ugu talagalay subxaana watacala bay ku socdaan macna alaa hooya lahu ilaahay waxaa u sugnaaday keligii alkhalqu abuurka isagaa iskale wlmru amarkana isagaa iskale amarka waxaa laga wadaaba nin amarka kawniga oo kownkan isagaa ku tasarufa haddii wax la bixinaya haddii wax la diidayaba amarka sharcigaa muqsiina xaala asiin kuwa qarinaya baryada alla idinkoo qarsanay inahu amar iyo shani laa inahu alla dhe laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbay maxaa yeele ilahay wuxuusan jecleen kuwa xadid macnaheedu waxa wey rabbigii barya idinkoo isgulaynahayo oo isliidahayo oo baahidiina muujinay aan isfallasinayno isweynayn isla weynano siligu aan muujinayno rabbi barya subxaana watacala saasku barya haddana idinkoo baryadiina qarsanahayo oo lana dhawaaqayno kor aan u qaadqaadaynin macna yani rabbi subxaana watacaala mar walba wuxuu jecelyahay cibaadada midda qarsoon buu jecelyahay haddaan cibaadadaasi lagaaga dayanayninoo dad ha kaaga daydeenoo ha kugu raaceen aadan lahayn cibaadadaasi inay qarsoonaato mar walba ku jecla hadday baryo tahay hadday salaa tahay hadday macnaha nooc walba tahay allahuma cibaadaadka loogu talagalay in qaabka jamaaciga luujiso la muujiyo mooyaan ma saa daraaddeed bu rabbi subxaana watacaala zakariya wuxuu ku ammaanay id naadaa rabbahu nidaaan qafiya yani dhawaaq qarsoon buu rabbigii u dhawaaqay subxaana watacaala marka sidaas nabigeena salawatullah wasalaamu calay ayaa maalin maalmaha kamida saxaabada iyagoo la socda yay saxaabadu markay meel dalcad askurahayaan yay dhadhawaaqayaan baryada ilaaha iyo subxaan allah iyo tasbiix iyo waxaas ku dhawaaqay markaasaa nabigu salawatullah wasalaamu calay wuxuu yihi ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum war naftiina u dhimriya naftiina u dhimriya fainakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban ina aladiina ina aladii tadcuunahu samiicun qariib mid dhagala ama idinka maqan ma aad baryaysaan oo uma dhawaaqaysaan waxba haysariisinin oo haysidine aayada hoos ilahay u barya subxana watacala kaagu dhawaaqanaysaan waa idin dhow yaa waana idin maqlaya saas wey macana marka duca in baryada la qarsaa sidaas wey ilaahay subxaana watacaala ma u jeclo kuwa muctadiinta oo baryada ku xadid iyo xad waxyaalaha kaloo xadgudubka baryada waxa waxau noqon karaa in aad waxaan ilaahay uu diidayba horayba u jiray inaad weydiiso ilaahu waxaan kaa baryaa inaad adduunka igu waariso waa ictidaaw maxaa yeele taas iyadaa horaba go-aankeeda loo sheegay inaan adduunka lagu waarin in aadan manzilo aadan gaari karin ilaahay oo tidhaahda ilaahu waxaan ku weydiisanayaa manaazil alambiya ambiyada nebiyadaada iyo mansilada nebi maxamed uu tago halkaasaad ilah ku weydiisanaya war ma gaari karto waa huluwi wa xadgudub macnaha waxa wey ictidaadku cadal uu sameeyey waxaa ka mid ah tan aayaddu hadda ay diidayso oo baryadaada inaad la dhadhawaaqo meel aan dhawaaqda u baahno inaad la dhadhawaaqdo la oriso ayadana waa laga baahay waa laga fiixay iyaduna ictidaaya ka mid yani cabdulahi ibn muqabal saxaabiga la yidhahdo ayaa xadiis wuxuu ku yimid wuxuu maqlay maalin maalmaha dambi wiilkiisa oo odhanay allahuma inii as'aluka alqasra alabyada can yamiini ljannati idaa dakalta ilaa waxaan ku weydiisanaya daarta cad oo jannada midibkeeda ku daalo markaan galo jannadaasaan rabaa inaad waxaan yani waxa wey daartaasaan rabaa inaad markaasuu la hadlo wuxuu yidhi wiilkaygiyo sali ilaaha sali ilaaha aljannata ilaahay janno weydiiso cadaabna ilaahay ka magangal anigu waxaan maqlay buu nabigoo odhanaya salawatullah wasalaamu calayh yakuunu qawmun yactaduuna fi ducaai wahuur wasahuur waxaa imaan doona buu nabigu salawatullah wasalaamu calayh dad baryada iyo ku xadgudba iyo macnaha waxa weye dhahaaro qaadata weysada iyo yani waxa weyaan qabiis yaan maqlay ilaahay cadaabna iga badbaadi jannada igeeda laakiin jannada midibkeeda iyo bidixeeda iyo dhexeeda iyo korkeeda waxaas waa ixtidaawyajimaa marka ixtidaaga looma baahna waa caadiy ilahi jacaalka subxaana watacaala idcuu waxaad baridaan rabbakum rabbigiin barya tadarucan mutadariciina xaala atiyin kuwo macnaha waxa weeye isliiday oo isu duleynaya alla subxana watacaala wa khufyatan xaala atiyin mukhfiina kuwo qarinaya macnaha baryada iyada ina maxaa yeelay inahu alla laa yuxibu ma jeclo almuctadiina kuwa xadiidka walaa tufsidu ha fasaadinina fi lardi dhulka ha fasaadinina bacda islaaxi hagaajinteeda kadib dhulka marka la hagaajiyo sharciga alla lagu hagaajiyo amni lagu hagaajiyo kadib ha fasaadinina wadcuuhu alla barya khawfan khaaisiina xaalaad cabsanaysa wa damacan daamiciina xaala aatiin kuwa damcaya oo rajaynaya ina raxmat allahi ilaahay naxariistiisu qariibun midii dhoweeye min almuxsiniina kuwa samafale kuwa wanaag laybaada naxariista rabbi waa dhowe dhulkaa fasaadinina markii la hagaajiyo oo la wanaajiyo kadib fasaadka dhulku waxa wey macaasida lagu samaynayo dilka iyo dhaca iyo nabadgelyo darada iyo waxankadaasa la samaynayo ayaa macnaha waxa wey fasaadka dhulka laga wada islaaxa ilaahay uu ku sameeyeyna waxa wey waa nabadgelyada iyo diinta rabbi dadka usoo dejiyey iyo barwaaqada uu siiyey iyo markii saa loo islaaxiyey kadib fasaadka dhulka ka daaya saas ilaahayna barya idinkoo kala cabsanaya rajana ka qaba yani waa labada waxaa la yidhahdaa waa labada garbaab ama labada baal ee ruuxa muslimka uu ku duulo cabsi ilaahay cadaabkiisana aad ka cabso rajo aad ka qabto naxariistiisiiyo jannadiisa aad ka qabto labada garab ee ruuxa muslimka uu ku duulo midna ha u dhec naxariista rabbi subxaana watacaala waxay u dhowdahay dadka muxsiniinta walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka ha fasaadinina oo macaasi iyo dunuub ha ku fasaadinina bacda islaaxi hagaajinteeda kadib markii sharciga alla iyo diinta rabbiya daacadaysa lagu hagaajiye kadib wadcuuhu alla barya awfan saaifiina idinkoo cabsanaya wa damacan saamiciina xaalaatihi kuwa rajaynay oo damac ka qaba naxariista alle ina raxmat allahi naxariista ilaahay qariibun midii dhoweeye min almuxsiniina kuwa wanaagka sameeye wahuwa alle alladii midka wey yursilu diraca ariyaaxa dabaylaha ayuu dira bushran bishaar xaal ay bishaaraynayso bayna yaday raxmati ama bushran bishaaro daraaddeed buu u dira ay bishaaraynayso bayna yaday raxmatii naxariistiisa horteeda dabaylihii buu ilaahay soo dira ayadoo roobkii iyo naxariistiisa ka horayso oo bishaaro sii sida dadka usii bishaaranay xataa idaa aqalat markay xambaarto yani daruur dabaylkii markay xambaarto saxaaban daruur markay xambaarto siqaalan daruurtaasoo culus oo roob iyo biyo lagu cuslay sufnaahu waanu waraabinaynaa daruurta libeladin beled baan ku waraabinaynaa iyo wadan mayitin oo nabaad guuray dhul nabaad guuray oo baabaayo abaari ku dhacday ayaanu ku noolaanana ku waraabinayna fa anzalnaa waan soo dejinnay bihi dabayshaa daraaddeed waxaan ku soo dejinnay almaaa bihi baan kusoo dejinnay ama bihi ay minhu min asaxaabi daruurta xaggeedu waxaan kasoo dejinnay almaaa biyo faakhrajnaa waan soo saarnay bihi dabayshaa darteed waxaan ku soo saarnay bihi bilmaada faakhrajnaa waan soo saarnay bilbihi biyaha sababkood waxaan ku soo saarnay min kulli samaraati midho oo dhan baan xaggooda kaga soo bixin min noocyaha midha ayaanu nooc walba uga soo saarnay kadalika sidaasoo kale ayaanu nukriju usoo saari doonaa albawkaa kuwa geeriyoodayna saacun baan usoo bixin doonaa dhulkaa yani nabaad guura dhintay saan u noolayna ee markuu dhintay kadib aan nolol u gelin ayaana kuwa geeriyoodo idinka idin kamidana mar labaad usoo noolayn doona lacalakum tadakaruuna si aad u waana qaadataan walbaladu wadanka adayibu ee wanaagsan wadanka iyo dhulka wanaagsan yakruju wuu soo bixi nabaatuhu nabaadkiisu wuu soo bixi biidni rabbihi rabbigii idankiisuu ku soo bixi isagoo wanaagsan buu namaadkiisa soo saari iyo wixii ka soo bixila waladii dhulka waladii midka khabuusa xumaaday dhulka xunna laa yakruju soo bixi maayo nabaadkii namaadkiisu soo bixi maayo ilaa nakidan mid yar oo faa'iido lahayn isagoo amuyaan xaala kawnihi nakidan mid yar oo weliba aan faa'iido lahayno mashaqo ku soo baxay isagoo amuya si kale kusoo bixi maayo kadalika sidaasoo kaleanu nusarifu u gedgediyeynaa alaayaati aayaadkii baan u gedgedin liqawmin dad baan u gedgediyeynaa yashkuruuna oo shukrinayo mahadnaqayo rabbi subxana wataala halka waxaa lagaga hadlaya samaawaadkiiyo dhulkiiyo abuurkoodii iyo ilaahi subxaana watacaala inuu kownkan maamulo markuu ka hadlay maamulkii qayb kamidaan la sheegayo waxa weeyaan alla subxaana watacaala dabayluu soo dira dabaylahaasina waxay hor socdaan oy bisaaro ah xambaarsan yihiin roobkii rabbi subxaana watacaala busran bayna yaday raxmatii naxariista waxaa laga wada roob roobkii oo soo socda oo daruurtii xambaarsan tahay yay dabayshu hogaaminaysaayo dabaysha roobku markay addoommada soo gaadho roobkii oo ku imaanin ayay sii bishaaraysaneen oo sii farxayaanoo roobka iyo saxansaxadiisa iyo udgoonkiisaa soo gaadhay marka waxa weeye iyadoo bisaaro ah ayay naxariista rabbi ka horaysa dabaysha dabayshaasi markay xambaarto daruur aada u culus oo roob isleeyey oo dhigixii wadata ayaanu daruurta iyada waxaanu ku waraabinaynaa dhul nabaad guuray dhulkaa markaan ku waraabinana biyihii iyagaha ee daruurta saarna dabayshii waday baanu kusoo macnaa waxa weye kusoo dejinayna dabayshii waday daraaddeed ama daruurta xaggeedaan biyihii kasoo dejinayna markaasaanu biyihii soo degay ee dhulka galay waxaan ku soo saarayna wax walba oo midho soo baxa nooc walba oo noocyada midhaha soo baxa ayaanu kusoo saarayna macna sida aanu midhaha u soo saarno dhulkaan nadaad guro intaan roob ugu soo dejino aanu midhaha uga soo saarno sidaasoo kale waxaanu usoo saari doonaa dadka iyaguna qubuurka galay markay geeriyodaan keli oo xadiista nabiga salawatulai wasalaamu aleyh waxaa ku sugan in dadku markay geeriyoodaan oo qubuurta la wada galo oo nafsada koobaad ay dhacdo oo la doonayo dadka in la soo noolay afartan beri oo xidhiidaa roobda-ya oo dhulka ku daaya afartankaa beri markuu roobdo-o ayaa marka waxa weeye arwaaxdii iyo ajsaamtii oo iswadataa qubuurta kasoo saartay saas wey macana roobkaa iyo dhibicdaasa marka waxay noolaynaysaa oo alla ku noolaynaya ajsaamtii jirka yani jirkii ku jiray dhul roobkaasaa lagu noolay dhulkiina maanta maxaa lagu nooleeyey oo dooga lagaga soo saaray markuu namaad guuray kadib biyaha dhibicdaa korka sibubaa lagu nooleeyey macana marka waxa weeye waa qiyaas oo qur-aanka aada wuxuu u adeegsadaa qolyaha diidan in la soo saari doono ayaa waxaa loo adeegsadaa bal dhulkan u fiirsada markuu dhintay kadib la nooleeyey kuwaasoo kale baa namisi maca waa xijo macnaa iyaga la tusaya kadib baa alla subxaana watacaala wuxuu yihi wadanka dhulku hadduu dhul wanaagsan oo caradiisu wanaagsan tahay oo dhul beereed u yahay dhulkaa isaga a wixii uu soo saaraa oo ilaahay idankiisa ku soo saaray waxaadu fiican wa nabaadka uu soo saaray nabaad fiican buu noqonaya oo wax hadduu midha bixiyana midhihiisu aada u qiimo badeen markuu meesha ku yaallana aada iyo aada u qurux badan fufkiisa iyo koritaankiisuna aada u fiican yahay buu soo saaraya maa haddii dhulku uu yahay dhul xunna sida caraseesa oo kale dhulka yani waxa weye jadiidka oo kale dhulka dhagaxa oo kaleeto dhul xun oo aan beerba loogu talagelin u suubanin hadduu yahayna waxba soo saari maayo wuxuu soo saaray ilaa wax si adag oo dhib ah ku soo baxay oo weliba markaa uu soo baxo yar haddana nafci aan lahayn mooyaan saas najidku nooca najidka waxaa la yidhahdaa waa mashaqo haddana weliba cilmadu ay kusii fasirayaan nafci aan lahayn oo haddana qaliila wax yar oo nafci xuman lahayn oo haddana si mashaqo dhiba kusoo baxay saas ma ilaahay sidaasaan aayaadka u rognalaynaa mina liqom yashkuruun maxaa laga wadaa marka miisaalka waxay leeyihiin culimada mufasiriintu dhulkani waa miisaan wuxuuna miisaan u yahay ruuxa muslimka qalbigiisa iyo ruuxa gaalka qalbigiisa ruuxa muslimka ah qalbigiisa ilaahay iimaanka la damcay waa caro yacni waxa weeyaan wanaagsan oo beer loogu talagalay oo wax soo saartay iimaankii oo kor ka yimid oo roobkii ku da-ayaya markuu helo markiiba fuf buu soo saaray fufkuu soo saaraya waa acmaasha saalixa waa jawaarixdiisu waxay qabanaysa waa noloshiisii isbedesho wa laakiin dhulka xunka ah oo laga wado gaalka qalbigiisii waxba soo saari maayo haddii uu xulun soo saarana wax si rafaad ah kaga soo baxay haddana hadduu ka soo baxayna nafsi aan lahayn iskalaya wax saasoo kale ka soo baxay oo qalbigiisii maraafacaadba ka soo bixi maayo diintiiba ma qaadanin sidaasay macnaha culimmadu leeyihiin waa miisaan loo samaynayo qalbiga ruuxa muslimka iyo sida diinta ugu saamabayo iyo qalbiga gaalka iyo sidiisa diinta waxba macnaa waxa weye aanu uga qaadanan sida xadiidka nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh u aha xadiidka abu muusa alashcari waa kii nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh ku miisaamay aniga waxa la ii soo dhiibay oo diin ah iyo dadka marka laysu fiiriyo cilmigii iyo hanuunka laisoo dhiibiyo dadka marka laysu fiiriyo wuxuu nabigu ku miisaamiyey salawatullahi wasalaamu caleyh sida roobu weyn oo da-o kale roobka isaga dhulkii uu helay baa marka qaybsaday dhul wuxuu noqday dhul biyihii qaatay oo liqay oo markaa kadibna joog soo saaray oo jooggii soo saaray dadkiina ku intifaacay beera soo saaray dadkii ku intifaaceen adduunyadiina ku intifaacay qolo qoladaas qaybta labaadna waxa weye waa qaybo balliya oo biyaha qabanay oo markaa laga cabi oo wax laga waraysanin oo beeraha lagu waraysan isagu laakiin biyihii aan qaadanayn kuna intifaacay qolada labada qolo qolada labada qolada saddexaadna waxay noqotay meel aan biyo qabanayn biyihii ma qabanayn ayadu ma liqayso wax kusoo saari mayso mana qabanayso oo biyo lagu intifaacana qaban mayso waa carraseesa iyo dhulka noocaasoo kaleeto beerna uga suubado waxna soo saari maayo biyihiisaguna ku intifaaci maayo biyo lagu intifaacana qaban maayo saddexdaa qoluu marka nabigu kala misaari salawatullah wasalaamu caleyh qolada hore waxa weye waa ninka diinta alla bartay kadibna ku dhacday qolada labaadna waxa weye waa ninka diinta alla bartay isagu aan ku dhaqmin ku intifaacin laakiin laga bartay waa laga cabay waa laga waraabay laakiin isagu waa ku cumay qolada saddexaad waxa weye waa qolo aan dhegba kala qusin barasho iyo ku dhaqantood saddexdaa qolo nabigu salawatullah wasalaamu caley u kala bixiyeyo miisaankana wuxuu ku miisaaliyey roob soo da-ay iyo dhul uu helay oo qaybsamay sidaasuu nabigu ku miisaaliyey salawatullah wasalaamu caleyh xadiiskaasi marka waxa weye ayadla macna wahuwa all alladii midka wey arsala diray wahuwa all alladii midka wey yursilu dira arriyaaxa dabaylihii ayuu alla dira bushran bishaaro ayuu la diraa bishaaro daraaddeed buu u diraa addoommadiisa u bishaarana bayna yaday raxmatii naxariistiisa horteeda ayadoo bishaara oo naxariistiibaa ka yani roobkiibaa ka dambeeya roobku hortii iyadoo wax bishaaraynayso addoommada kasii farxinayso oo u bishaaraynayso alla diraya dabaylihi xataa idaa aqalad markay xambaarto dabaysii saxaaban daruur markay xambaar siqaalan daba daruurtaasoo culus oo dhigi cuslaysay ayaanu suqnaahu waraabinaynaa daruurta iyadahay baanu ku waraabin libeladin wadan iyo dhul baan ku waraabinaynaa dhulkaasoo mayitin geeriyooday oo nabaad guuray dhulkuu geeriyooday waxaa la yidhahdaa waa markuu nabaad guuro oo macnaha ingegawa fa anzalnaa waan soo dejinay bihi dabayshaa sababkeeda waxaan kusoo dejinay almaa biyihii baan kusoo dejinay biyihii baa marka daruurta ka soo dejinay fa akrajnaa waan soo saarnay bihi biyaha sababtood ama dartood waxaan ku soo saarnay min kulli samaraati midhayaal oo dhan baan xaggooda wax kaga soo saarnay nooc midha ku yimaado oo dhan ayaanu wax kaga soo bixinay oo biyahaasi soo saareen ama kuwo xoola cunaan ha noqdeen ama kuwo dadku cunaan ha noqdeen kadalika sidaasoo kaleeto noolayntaa dhulka aan noolayna oo kaleeto iyo soo saarida ama joogaa soo saarna oo kale ayaanu nukhriju soo saaraynaa almowta kuwa geeriyodana saa ubaan usoo saari doonaa lacalakum tadakaruuna saadi waana qaadataan waalbaladu wadanka iyo dhulka adayibu ee wanaagsan ee beerta u suubadaay caradiisu ay wanaagsan tahay yakruju wuu soo saari nabaadu wuu soo bixi nabaatuhu nabaadkiisii iyo wixii kasoo bixi lahaa wuu soo bixi biidni rabbii rabbigii idankiisu kasoo bixi macnaha iimaanka qalbiga ruuxa muslimka wuxuu u suubadaa waa dhul u suubadaa in la beero oo iimaanka uu qaato idanka rabbiguusa ku qaada way macna waladii midka waladii dhulka kabusa xumaadayna dhulka xun ee liiteed beer aan u suubanina carasees oo kalean laa yakruju ma uu baxayo nabaatuhu nabaadkiisu markuu la soo baxayo iyo waxa ka soo baxaya kama soo baxayo ilaa najidan ilaa kuruujan soo bixitaan najidan oo dhib a mooyaan rafa oo haddana yar oo nafci lahayn mooyaan hadduu wax soo saarana waa waxaan nafci lahayno ama dhagax dusi ama xaraseel ka soo baxay markaas uskeligeyi saas maa waa qalbigii gaalka markaas waxba qaadan maayo waxbana khayr ka soo fuli maayo kadalika sidaasoo kaletaanu nusarifu u gadgadiina u rogrogaynaa alaayaati aayaadkii u rogrogaynaa liqowmin dad baan u rogrogaynaa yafkuruuna oo ilaahay ku shukrinayo oo uga mahad celinaya barwaaqada iyo nicmada ilahay siiye subxana wa tacala wallahu aclam wsal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi saxbi wasalam